Culummada masjidka Hamdaan ee magaalada Burco ayaa codsaday in laga qayb qaato dhismaha masjidka oo maraya meel gabagaba ah. Guddiga masjidkan ayaa ku qiyaasay lacagta lagu dhammaystiri karo masaajidka toban kun oo doolar. Qaar ka mid guddiga masjidka iyo bulshada xaafadda Kaha ee magaalada Burco ayaa dadka waxaysta ka codsaday inay ka qayb qaataan dhismaha masjidka.
waa masaajid qabyo ah oo in doora socday badankiisii qabsoomay adigu qiimaha guud ee lagu qiimeeyey wuxuu ahaa dhowr iyo afartan Ah, lacag yaroo kooban ayaa imika u hadhay oo qabyo tir ah lacagtaasoo lagu qiyaasay injineerkii markii uu qiimeeyey toban kun oo doolar sidaa darteed walaalayaal dhammaan dadka muxsiniinta meel kasta ay joogaan inay ka faa'idaystaan oo khayrkaa wax ku darsadaan oo ayaan markaa u baaq u diraynaa ilaahay subxaana wa tacaala waxaan idinka baryaynaa meesha wax ka soo saartaan wax ka khayr badan allah idinka ilaahay ha idinku bedela subxaanahu wa tacaala sidaa darteed walaalayaal aan ka faa'idaysana tobankii dambana ee khayrka badnaana waa la gelayaa qof kasta oo waxa weeye muslim ah meel kasta ha jooga inuu ka qayb qaato wax ku darsada masaajidka ayaan baaq kusoo jeedinaa waayo qofka isagaa iska leh wuxuu la baxa nabigeenana calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi maaluhu maa qadam oo maalu waarisihi maa akhar maalka qofka uu leeyahay ras- rasmiga uu leeyahay waa wuxuu hormarsada sidaa darteed walaalayaal waxaan in- ku celinaynaa in badan oo markaa dadka muslimiinta ugu baaqaynaa dal iyo dibad meelay joogaanba inay ka qayb qaataan oo masaajidka soo qabyo tiraan ilaahay subxaana wa tacaala waxaan uga baryaynaa inuu sadaqad maqbuula uu ilaahay uga dhigo dembigooda iyo dembigii waalidiintoodna ilaahay uu ku dhaafo ku dhaafo Ee, dadka markaa waxa weeye dambe ee iyaguna masaajidka dhismihiisa dhammaystiri doonana ilaahay subxaana wa tacaala waxaan uga baryayaa inuu kuwa maaragtaa jannada loogu bishaareeyo ee kitaabkooda midigta looga dhiibo ilaahay uu ka mid yeelo naartana markaa waxa weeye lagaga xoreeyo marka ikhwaani waxaan idinkula dardaarmay inaynu masaajidkaa dhammaystirno waxa uu sheegay imaamku xafidahullah waxa weeyaan waxaa harsan lacag qadar ah oo shan iyo toban kunba ama toban kunba ayaa harsan marka insha allahu tacala inaynu arrinkaa iska abaabulno masjid ulxamdaani oo waxa weeyaan muuqaalkiisa aad arkaysaan oo aan dhex joogno Ee, muddo badanna qabyo ahaa iminkana ay qabyadiisu ay dhadhowdahay insha allah dhammaan muslimiinta cid kasta oo waxa weeyaan dadka muxsiniinta ah, waxaan jeedinaynaa inay ka qayb qaataan
waa dadka muxsiniinta waxaanu ka codsanaynaa ee warka yagani gaadho in masaajidkana loo soo qabyo tiraynta hadhayna loo soo dhammaystiro haddii ilaahay ka dhigo